Magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa tababar lagu qabtay in ka badan labaatan saxafiyi oo isugu jira wiilal iyo gabdho, kuwaas oo ah kuwa ku cusub saxaafadda. Tababarkan oo socon doona muddo laba maalin ah ayaa waxaa soo qaban qaabiyay Ururka Saxafiyiinta ee FISOJ waxaana lagu bari doonaa wariyayaasha casharro ku saabsan sida loo diyaariyo wararka iyo barnaamijyada. Ustaad Faarax Cumar Nuur, Xogayaha Guud ee ururka FISOJ ayaa ka warbixiyay muhiimadda tababarkan.
Ni tababarkii saddexaad sanadkii saddexaad oo dhalinyarada da'da yar iyo qowada intaaniskoon tababar kale jarin jareen laakiin kan weyba ayaa kii saddexaad oo mashruuca una ugu wadnayna kii inka dambooyo oo gobolada dhan Soomaaliya dhan ka qabadaanayo ilaa Garowe sanadkii hore markii inta ku taabnay Garowe qarri ka qabanay Kismaayo ka qabanay hadda markii damboy Itoobiya ka qabanay Beledweyne iyo Cadaado tababaradan ujeedada kale way buwaa dadka ha ka biirow ustaad Mustaf ha ka biirow way buwaa inayna gadaan dad oo warfeyl ha ka kordhi karo saxaafadda markii iyo magalan marka dadoo wayba jara sanadkii koowaad ku qayb galay kii labaad ku qayb galay kii saddexaad ku qayb galay markii khalada jara wayba iska reebay ana anshaxa la ka reebay anshaxoba khaldan yahay anshaxa la ka reebay hooba xadgudub kala jara wayba la ka reebay xeerka saxaafadda la ka reebay xeerka saxaafadda hooba ku dhiisan yihiin wayba xeerkii sharciga dalka yaalay yalka maamulay marka miimale ayagoo dhan yarun ta fadhidaynay oo anshaxayna ku tabeen xeerka saxaafaddan ku boodeen laakiin bal wasaaradda ahaan in liindada loo lafada inay ammaan helaan walka shaqa ay koraan
agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada maamulka koonfur galbeed soomaaliya cumar mustafa nuur ayaa bogaadiyey tababarkan wal eed muhiiman aw marka wala ana doogay meel aan ku bilaawalay buwaa in aan ka buraarujiyo dhallinyarada ini aan hayna ciyaar ciyaar iyo mayl araa tababarka halko beer iyo lamada beer naska qooyow ee uu siciyey yacni tababar bimacna alkalima aan ah oo muhiimadiis wadada sababto ah haddii isin ustaad faarax aragdaano ustaad shariif aragdaano beledkan waxa ka nagnagadan waryaala tababaraan eran haddana lunku faa'iidaysana waa nasiib xumo eed un daran waaye marka walisiinka baraarujiyey inay arintaasi seriasan qaadatan reer joolan kalama weydiyaasan ay cilmo saxaafadeed laku weydiiye ay cilmo warbaahineed laku barade isin u hayaystaan ustaad faarax iyo ustaad shariif marka arintaas way mayleeraayfada inaan markale siinka baraarujiye dadkan way buwariidsho saxaafad cilmo jadad weydiyaasan kale ma jirto marka fursad gacmo biyo sacbadaada looga anbaxa waysan hor fadhiyan wada fadhiidan wada roogdan inay isin saas un ku faa'iidaysataan ururka saxafiyiinta ee FISOJ ayaa tababaro noocan oo kale ah u qabtaan wariyayaasha ku cusub saxaafadda ee jooga gobolada dalka si aqoontooda saxafinimo kor loogu qaado